أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon askar ka tirsan kufaarta kenya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada kismaayo guddiga doorashooyinka maamul goboleedka ashaadla dirarka ah ee somalilan ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi musharaxiinta madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland oo sheegay in ay samaynayaan guddi doorasho oo ka madax bannaan murtad axmed madoobe weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo bakool ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland beesha ansaarta ah ee hadame oo caleemo saaratay suldaanka guud ee beesha kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayadda islaamiga ah ee bakool taliska kufaarta afrikaanta oo sheegay inay soo gebagabeeyeen wejigii saddexaad ee saaridda ciidamadooda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabaynayay waxbarashada mu'asasada athaqaafa ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadda islaamiga ah ee gedo
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku beegan sagaal iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sannadka laba kun afar iyo labaatan ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo oo faahfaahsan askar ka tirsan kufaarta kenya ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada kismaayo warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka baay iyo bakool waxaa inoo soo koobaya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday mid ka mid ah kantaroolada murtadiinta ee laga ilaaliya xarumaha muhiimka ah ee maamulka riddada ah ee jubbaland ee ku yaala magaalada kismaayo kantaroolkan waxaa ku sugnaa ciidamo kenyaan ah waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan ciidamada kenyaanka ee bartaasi kantarool ku sugnaa waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada kismaayo dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabiinkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha xabashida duulaanka kaga sugan tahay wilaayadii islaamiga ah ee baay sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelbarde waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlay deegaano ka fog degmadaasi isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid geesiyada towxiidka ayaa har iyo habeen fuliya weeraro kala duwan oo lagu naafeynayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta guddiga doorashooyinka maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee somalilan ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi sida warkan uu inoogu faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abuuxasaan waxaa lasoo gabagabeeyey tirinta codadkii doorashooyinku sheegay isbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay gobollada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ee loo yaqaano somalilan shir jaraa-id oo maanta barqadii uu muuse xasan yuusuf guddoomiyaha guddiga doorashooyinka uu ku qabtay magaalada hargeysa ayuu ku iclaamiyey in xisbiga mucaaradka ee waddanigu ku guulaystay doorashadii dhowaan dhacday waxaana laga adkaaday muuse biixi cabdi oo maamulka riddada ee somalilan hogaaminaya toddobadii sane ee lasoo dhaafay cabdiraxmaan ciro ayaa noqday madaxweynaha cusub ee maamulka ee shahaadala dirirka ah sida ku cad natiijada ka soo baxday doorashadii dhacday komishinka doorashooyinka qaranku wuxuu si rasmiya ugu dhawaaqayaa in natiijada ku-meelgaarhka ah ee doorashada xisbiyada qaranku ay ku guulaysteen kow xisbiga wadani laba ururka kaah saddex xisbiga kulmiye halka natiijada kumeelgaarka ah ee doorashada madaxweynaha uu ku guulaystay xisbiga wadani oo madaxweyne ugu sharaxnaa mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynaha u sharaxnaa xisbiga wadani uu ku guulaystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud hogaamiyaha cusub ee maamulka ishaadala diriirka ah ayaa helay wax ka badan afar boqol oo kun oo cod halka muuse biixina uu helay laba boqol labaatan iyo shan kun oo cod dhanka xisbiyada waxaa siyaasadda isaga haray faysal cali waraabe oo madax u ahaa xisbiga u cod muuse biixi ayaa ka tegay xilka madaxtinimada maamulka ridada ee somalilan isagoo taariikh madow leh kadib markii uu horraantii sanadkan dowladda xabashada etoobiya u saxiixay qaadashada qayb ka mida badda soomaaliya gaar ahaan xeebaha gobolka awdal maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa waxaa dhisay bilaawgii sagaashameeyadii hogaamiye kooxeedya ka tirsanaa jabhaddii s n m ee dowladda xabashida etoobiya taageeraysay wuxuuna maamulkan leeyahay taariikh xun oo dhanka ay shahaadaladirirnimada iyo gaalala shaqaynta maamulada ay shahaadaladirirada ah ee somalilan iyo puntland waa maamuladii ugu horreeyey ee xabashidu ay u adeegsan jirtay gumaysiga shacabka soomaaliyeed ka hor inta aan la dhisin maamulada tirada badan ee hadda soomaaliya ka jira mahadsanid abu xasaan musharaxiinta madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa sheegay inay samaynayaan guddi doorasho oo ka madax bannaan murtad axmed madoobe warbixinta warkan waxaa inoo faahfaahinaya marwaan maxamed xubnaha mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka shaadalo dirirka ah ee jubbaland ayaa shaaciyey inay sameeyeen guddi doorasho oo dhinac socda midka uu ku dhawaaqay murtad axmed madoobe golo ay ku midaysan yihiin musharaxiinta u taagan xilkaasi kana soo horjeeda siyaasadda murtad axmed madoobe ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabsadeen magaalada kismaayo ku cilaamiyey guddi doorasho oo kana ah midka uu magacaabay madaxa maamulkaasi xubnaha loo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in samaynta guddiga uu ku yimid kadib markii ay arkeen in axmed madoobe samaystay guddi isagoo u gaar ah oo mar kale ku caano shuba si uusan tartan u dhicin doorashadiina ay noqoto mid uu isagu leexsaday qaar ka mid ah xubnahaasi oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay shirkaasi ku magacaabeen guddi iyaga ku socda oo ka kooban toddoba xubnood kuwaasoo ay sheegeen inay qaban doonaan doorasho kadan ah tan uu axmed madoobe isku dooranayo annagoo ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha jubbaland waxaannu maanta isugu nimid shir deg deg ah oo aannu kaga hadlaynay xaaladaha siyaasadeed ee ku soo kordhay arrimaha doorashada jubbaland kadib waxaannu isla garannay oo aannu gebagabadii isla qaadannay sida ugu dhaqsaha badan inaannu u samayno guddigii doorashada ee jubbaland oo iyaguna soo saari doona haddii alla yidhaahdo jadwalkii doorashada ee jubbaland kadibna gudageli doona doorashadii muxuu ahaa guddoonka baarlamaanka iyo ka madaxweynaha reer jubbaland waxaan doonaynaa inaannu la wadaagno go'aankaas go'aankaasoo ka yimid kadib markii mudane axmed maxamed uu qaatay go'aan kelinimo oo uu doorasho muxuu ahaa uu doonayo inuu isku caano shubo hadda waxa keliya noo bannaanaaday wuxuu noqday inaan annaguna tallaabada uun keliya noo furan inay tahay inaannu samayno barallel process ama mid muxuu ahaa kaa garab socda oo aannu ku badbaadinayno jubbaland guddiga ay samaysteen xubnaha u taagan xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka shaadalo dirirka ah ee jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli axmed madoobe uu guddigiisa soo dooran lahaa uu shaqo bilaabay mucaaradada xooggan oo gudaha iyo kooxda riddada ahna ay ku furan yihiin ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad axmed madoobe xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka jubbaland nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkan inoo faahfaahinaya murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka riddada jubbaland kaasoo markii horeba sabab u ah inuu ra-iisul wasaare noqdo murtad xamse cabdi barre murtadkan waxa uu sheegay in doorashada ka socota magaalada kismaayo ay tahay mid sharci darro ah aysan aqbali doonin wixii ka soo baxo gebi ahaanba axmed madoobe ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka baxay dhammaan heshiisyadii uu la galay kooxda riddada ee xasan garguurta uu hogaamiyo waxa uu sheegay xamse cabdi barre inuu axmed madoobe doonayo inuu mar kale isku doorto madaxa maamulka riddada jubbaland taasina ay sharci darro tahay
waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax maandayd ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseeska kismaayo ka ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina nigax niriir xaaraana ma dhasho mana la aqbali karo waxaan ugu baaqayaa dadka reer jubbaland in ay tashadaan kana tashadaan sidii uusan u dhici lahayn firaaq siyaasiya ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalana ay shaqadooda u qabsadaan difaacaan dalka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan laysooga hadhi doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer lasoo dhisayey wararka iyo weerar celinta ay isku hayaan kooxda riddada iyo murtad axmed madoobe maamulkiisa ayaa imaanaya xili faraha oo ka baxay khilaafka ka dhexeeya labadaasi dhinac taasoo salka ku haysa arrimaha waxay ugu yeereen doorashooyinka dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha kooxda riddada oo uu isku dayay inuu aado magaalada kismaayo balse uu si adag kaga diiday murtad axmed madoobe waxaa jirta cabsi xooggan oo ku aadan in maleeshiyaadka murtadiinta ee kala taageersan kooxda riddada iyo axmed madoobe ee ku wada sugan kismaayo qaybo ka mid ah magaalooyinka afmadow iyo dhoobley ay isku dhacaan taasoo iminkaba saansaankeeda la dareemayo beesha ansaarta ah ee hadame ayaa caleemo saaratay suldaanka guud ee beesha kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee baay sida uu warkan halkaas inooga soo diray cali aadan cabdulaahi caliyare munaasabadan lagu caleema saarayay suldaanka guud ee beesha ansaarta ah ee hadamee suldaan maxamed xasan cabdi aadan bunow ayaa ka dhacday magaalada buurdhuxle ee wilaayada bakool waxaana kasoo qeybgalay wafuud kala duwan oo isaga kala yimid qaar ka mida wilaayaadka dalka waxay ahayd munaasabad heer sare ah quruxda goobta lagu qabtay aragti mooye aan hadal lagu soo koobi karin marti sharafta kasoo qeyb gashay xafladan oo isaga kala yimid wilaayaadka gedo jubbada hoose shabeellada hoose baay hiiraan iyo bakool ayaa ka koobnaa culimo mas-uuliyiin salaadiin ugaasyo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada idaacadda islaamiga al-andulus oo goobjoog ahayd munaasabadda waxay dhankeeda tabin ku sameynaysay xafladda iyadoo waraysyo gaargaara la yeelatay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha dadka aanu la kulanay misana inala wadaagay dareenkooda waxaa ka mid ah wulaada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose
jasaak allahu khayran maanta dareenkayga iyo si farxadda oo farxadsanna maybaa laka qiyaasa kore lankii ratagii aan roranaayay oo alaabada aan saaranaayeenoo ku dhumay kabacda inti walaa iifadi oo an kooyre kabacda array anna mayba ahaha ilaahagaa wa aha adin oddoonka eta liajli farhi dartiye maanta farxadda unan ahayto waa la qiyaasa karo may meel marahayto jasaak allahu khayran baaraka allah fiik waa xaflad marka ka duwan xafalaadkii aan arki jirnay wayna wadataa tusaalaheeda waa xaflad muwaafaqo fara badan ay ka muuqato waa xaflad siday u dhacday meeshay ka dhacdayba tusaale gooni ah mudan aan u malaynaya dadku inay ka arki doonaan iclaanka iyo ama baraha meelaha la iska daawado waxyaabaha marka oo miisada gaarku ah ay leedahay waxaa ka mid ah dadka oo dhan baa faraxsan yacni waad arkaysa dadka xafladda ka hadlayey sababtana waxaa weeye qoyska ama qabiilada iskale xafladdan dhigatay ayaa dadka soomaaliyeed qalbiyadooda meel gooni ah kaga qoran waxa ay goonida la tahayna taas wey macna marka bahal aad weyn bahayd xaflad aan aad ugu faraxsannahay bahayd maasha allah sidoo kale qaar ka mid a golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee ka soo qayb galay munaasabadan ayaa dhankooda ka dareen dhiibtay xafladan marka wax la koobi karo ama wax maskaxdayda ku jiray ma aha waxaan qiyaasi karana ma aha farxaddu aaday u weyn tahay suldaanka la doortay intii la dooran hayey ama qabanqaabadiisa lagu jiray xilligii uu magaciisu soo baxay waa joogay xagga hoolkeeda quruxdiisa waad aragtaa oo adigaaba goobjoog u ah farxaddana lama soo koobi karo boqol kiiba boqol waxay nooga dhigan tahay in dhaqanka soomaaliyeed guud ahaan ay maanta la duubayeen ama ay duubanayeen nin hoggaan guud ay duubanaya lama tahay aan dhihi karaa marka barnaamijka wuxuu yahay barnaamij aan ku faraxsannahay waa kuwaas waa ku rayaaqnay waa soo dhoweynaynaa waa hambalaynaynaa marka way taagmaysaa insha allahu tacaala walaalaha ansaarta haleena jazaakum allahu khayran dadaalka iyo juhdigood masaajallah idinka siiyo waxaan u nimidna inaan maanta idin tusino qulubta in idin furan tahay aan u nimid ayay tahay insha allah taala intaas ayaan leenahay waa xaflad nooci ah waa ku faraxsannahay ilahayna raalaha ka noqo insha allahu tacaala waxa ay ku raalaha u haysiyo waxyaabaha eedaha injiididii may ku mid ah kolley bakool ama bariga afrika goobaha ka noolay antii xilaa kaayn madan rooley rubacagarna dhumta haddii aada fiirada dadka ku qaybgalay oo guud ahaan wufuudda kala duwan dhiiqadan hata marahayd oo roobqubadaw xillo roobeed la roog haddiiba lukukooy gobolladii kala duwan oo bariga afrika muslimiinta walaayaadka antiiba webi kumaawara annar waleeghayn in lukukooy oo lankooy oo lahaskula qiibgala haddii walaayata haddii malaaqyo eyin haddii culmo eyin lahaskula qiibgala waxyaabaha aan inka farxad badan muslimiinta midnimadii aan dareemaa ku midata horta dadka oo safarka dheer ha galaya kuma tahay aan bulu fulaaya ha ku kictimi safarkay miilaa ha ku bilaawdi een marka jidkaha maraay dhiiga iyo roob walbadan ah la kulmi laakiin kala hilmaami walaan hadda aragay runtii oo xafladda madii aan aragay runtii hoolka iyo qaabka diyaargarowga iyo wufuudda iyo runtii miilan runtii wala qiyaasi karo oo hadda ama siduu un ero korna ma jartooba waayo xafladda xaflad eed iyo qiimo an leew safarka kaana xataa kala hilmaagni dhiigadii daalkii wal daal eelan dareeno wal la dareemay milahi xafladdan xaflad lamid ee runtii mahayn un waxaan halkan u nimaadnay aanan dhowr boqol oo kilomitir hiiraan aan ugu imaadnay inan walaalka maxamed xasan cabdi aadan oo loo yaqaano bunow inaan la qaybsanno farxadda aanan ugu tahniyadayno mar labaad mar saddexaad waxaan u tahniyadaynaynaa walaalkaasi shaqada cusub magaciisa ayaan nahay safkeenana ayuu ka mid yahay biidnillaahi ilbaari intii ay socotay munaasabadda golaha nuqabada wilaayadii hiiraan ayaa suldaanka cusub ee beesha hadame guddoonsiiyey hadiyad khaas ah taas oo uu gacantiisa ku dhiibay ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel isaga ayaana inooga sheekeynaya waxay ka koobneyd hadiyaddaasi bismillaah jasaakallahu khayran ee hadiyadda ee waxay ahayd hadiyadda aan ugu talagalnay walaalaheen annagoo raalli ka ah kuna faraxsan si niyadda ay walaalnimaa ugu nimid iyadoo la wada dhashay oo ehel la wada yahay oo dadka soomaaliyeed aysan kala dhicin maca daalik haddana walaalahan quluubteenna ay u furan tahay waxaan u keenay hadiyad ay ugu weyn tahay hal geel ah ama haddee marka afka mayga la yidhaahdo gaal marka neef kaasaan keennay iyo kitaab qur-aan ah iyo kitaab fiqi ah oo mulaqasul fiqi la yidhaahdo oo macaasir ah ayaan keennay hadiyad kaleento oo boorso ku jirtay oo iyadana qaali ahna waa wadnay oo waa ku wareejinay waa u qarinay ilahina waxaan weydiinaya insha allah tan xillu kala garab galo taliska kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in ay soo gebagabeeyeen wejigii saddexaad ee saaridda ciidamadooda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya warbixintan waxaa mar kale inoo eegaya marwaan maxamed waxaa loogu yeeray ururka midowda afrika ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen mid ka mid ahaa marxaladihii ugu dambeeyey ee ciidamada shisheeye looga saarayay dalka soomaaliya maxmed amiin asuweyf oo ah ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay soo afjareen wejiga saddexaad ee lagu dhimayey ciidamada soo duulayaasha ah ee loo yaqaan atmisa war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidan gaaraya saddex kun oo askari laga saaray soomaaliya isla markaana uu soo dhow yahay wakhtiga lasoo gebagabeynayo waxaa loogu yeeray howlgalka kumeel gaarka ah ee atmisa markii saddexda kun ee ciidamada afrikaanta laga saaray soomaaliya ay tirada ciidamada shisheeye noqdeen ku dhowaad kow iyo toban kun iyo lix boqol oo askari marka laga reebo ciidamada xabashada etoobiya oo iyagoo tobanaan kun ah ku sugan gobollada baay bokool gedo iyo hiiraanna bilihii lasoo dhaafay ayay ciidamada shisheeyaha kenya iyo etoobiya ka gureen deegaano ay ka mid yihiin kudha maxaas iyo cabdalla biroo leh arrimahan ayaa imaanaya xilli uu weli khilaaf ka taagan yahay dhismaha isbahaysiga afrikaanta ee yusam kaasoo aan ilaa iyo hadda laisku raacin dowladaha ka mid noqonayo cidda dusha u radinaysa qarashka ku baxaya isbeddelka maamul ee ku yimid dalka maraykanka iyo khilaafka u dhexeeya dowladaha geeska afrika ayaa la rumaysan yahay inuu ceel ku sii ridayo radadii laga qabay in la howlgeliyo isbahaysi cusub oo afrikaan ahaa munaasabad lagu soo gebagabeynayay waxbarashada mu'asasada athaqaafa ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga ah ee gado warbixinta warkan waxaa inoo ambaqaadaya casaam carafaad munaasabadan ballaaran oo lagu soo xiriyey mu'asasada athaqaafa litacliim alxirif oo maktabka tarbiyada tacliinta uu ka hirgeliyay deegaanka tuulo barwaaqo ayaa waxay ka dhacday gudaha deegaankaas mu'asasadan ayaa waxaa wax ku baranayay dumarka deegaanka tulubarwaaqo kaasoo ay ku baranayeen xirfado kala duwan oo ah harqaanka iyo cillaansaarka ugu horeyn waxaa maraaxisha ay soo martay mu'asasada ka warbixiyey maamulaha mu'asasada munaasabadda maanta meeshaana u fadhino waa xalfad qalinjebin ay ku qalinjebin yahayaan arday soo bartay mu'asasatu thaqaafa xirfadeedii kala duwan laba qaybood oo ka mid ah qaybta koowaad oo ah qaybta iclaansaarka iyo qaybta labaad oo ah qaybta harqaanka taasoo ay soo kala baranayeen laba muddo muddo lix bilood ah iyo muddo saddex bilood ah harqaanka waxay baranahayeen muddo lix bilood ah waxayna kusoo kala barteen naqshado kala duwan oo aad iyo aad u qurux badan midda kale mu'asasada waxyaabaha ay u furan tahay mu'asasada waxqabadkeeda waxaa ka mid ah inay u taagan tahay haqabtirka bulshada baahiyaasheeda daruuriga ah sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka naqiib ibraahin maxamed cigaal dadaalka hadda maanta la sameeyey oo maaragtay meeshan ka muuqdo waa baahi loo baahnaa oo bulshadu ay u baahnayd cid kasta oo maaragtay ka qayb qaadatayna jazaakumullahu khayr baan leenahay wixii meeshaas laga bartay gabdhihii bartay waxaan leenahay dhinaca harqaanka iyo dhinaca kale oo cilaansaarka labadaba dee adinkana ilaahay subxaana watacaalaagii idin bari ku mahdiya saad wax ugu barateenna wax ugu qabsada ummaddana oga faa'iideeya intay socotay munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay waxgaradka deegaanka tuulabarwaaqo waxaa weeye xirfadda xirfad aad iyo aad loogu baahnaa weeyo xirfad waxaan leeyahay qiiro leh waxaan u malaynayaa waa jirca iyo waxay ka kacayso farxad darteed waxaa waayo aad iyo aad ayaan arrintan usoo dhowaynaynaa haddaan nahay bey-ada tuulo barwaaqo waxaa weeye xirfaddan xirfad loo baahnaa ee dadkii gabdhihii dumarka ahaa ee guryahooda joogay ilaah baa mahad iskale guryahoodii suuqa ma soo aadahayaan guryahoodii ayay dharkoodii dharkii carruurta kuwii goglahooda firaashka ay ku quruxsanayaan ilaahay baa mahad iskale wilaayadanada inay arrintan mar labaad noogu soo celiso ugu dambayntii waxaa gabdhihii loo soo xirayay mu'asada thaqaafa ee kaalimaha hore ka galay la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ardayda koowaad magaceeda waxaa la yidhaahdaa afshiro axmed dubad darajada ay keentayna waa boqolkiiba boqol jawaa-ista ama abaalmarinta ay heshay lambar kow shahaadatu takharuj oo loo yaqaano shahaadada qalanjibinta lambarka labaad xarqaan oo loo yaqaano bonam jaa-isada saddexaad ama abaalmarinta saddexaad waxay heshay lacag dhan soddon dollar baaraka allahu fiiha almarkas athaani ama martabada labaad waxaa ku jiro gabadha la yidhaahdo faadima cabdi yarow waxayna ku guulaysatay shahaadatu takharuj oo loo yaqaano shahaadada qalinjibinta iyo harqaan iyo lacag dhan labaatan doolar shahaadadeed ha qaadato darajada ay keentayna waa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddana waxaan u gudgeli doonaa ardadii kaalmaha ugu horey ka galay qaybtii cilaansaarka ardayda ugu horeydo faadimo xasan xusein waxayna keentay boqolkiiba sagaashan iyo sideed abaalmarinta ay heshana waxaa weeye shahaadada qalinjibinta dahab insha allahu tacaala ayadaa abaalmarinta ayay heshay ardayda labaad oo qaybta cilaanka kaalinta labaad ka gashay zaynab cabdiraxmaan waxayna keentay darajada ah boqolkiiba siddeetan iyo shan jawaaista ay heshay ama abaalmarinta ay heshayna waa shahaadada qalinjibinta iyo lacag boqol dollar ah muasasada thaqaafa ayaa waxaa qaybteedii koowaad horey looga furay degmada ceelcad ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo warkii duhurnimona waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh